dhinac kalena madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inuu dhowaan soo magacaabo ra-iisul wasaarihiisa cusub haddaba ra-iisul wasaare noocee ah ayuu u baahan yahay madaxweynuhu inuu soo magacaabo maxayse yihiin arrimaha inta badan keena khilaafka madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o eda nairobi khadar maxamuud xareed waxaa uu weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ahaana madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas
dabcan isbedel baa dhacay isbedelkaas ilaxaan ka rajaynaa isbedel khayr inuu noqdo waan rajaynaynaa inuu yahay madaxweyne cusub baa la doortay inkastoo madaxweynuhu dee markiisi labaad ee jilada loo dooranayo uu yahay wax badanna dee og oo dalkan afar sane iyo xoogaaba soo maamulayey waana uu ka warqabaa wixii baahyaha jiray wakhtigaa isaga ah wixii uu kaga gaabiyey waxa uu jeclaa inuu dhammaystiro ereygiisii ahaa qabyo ninkeeda dhammaystira dabcan qabyadaasi uu garanaya waxay tahay waxaas dhan marka waxay keenaysaa kolley inuu ogyahay isagu meesha uu yani itijaaha uu rabo inuu dalka uu ujeediyo ayaan ka rajaynaynaa dabcan de wuxuu u baahan yahay n qof uun shaqada qaban kara ra-isul wasaare shaqayn kara mataqaanaa dhibaha jira iyo iyo yani yani soomaaliya hadda waxa xayndaabka ay ku jirto soomaaliya waxyaabaha loo baahan yahay in la saxo iyo wadankan hadda meesha uu joogo in laga qaado oo dabcan meeshuu istaahilo la geeyo qof uu shaqo qaban kara isagana la shaqayn kara unba waa muhiim ah meeshuu doon ha ka yimaado gobolku doon ha ka yimaado laakiin qof isagana ay wada shaqayn karaan marka shaqadu waa collective work waaye maogta shaqo ma aha qof keliga uu qabanayo isaga iyo dee ciddii kaloo markaas dowladda ka tirsanoo wadaay wada shaqayn yeelanayaan marka qof la shaqayn kara isagana shaqana qaban kara intaasa muhiima waayahay xilligii hore ee madaxweynaha dowladdiisii hore ilaa saddex ra-iisul wasaare ayaa soo martay dhibaato badan oo dhinaca ismaqabsiga way dhacday si marka looga baaqsado arintaasi in mar kale ay dowladdiisan kusoo noqoto maxay tahay inuu qaado tilaabooyinka loo baahan yahay inuu qaado madaxweynaha maxay tahay sababtaanta aan kuu leeyahay qofku inuu shaqo qaban karo competent yahay competency waa very important qofku inuu competent yahay shaqana qaban karo fahamsan yahayna wadciga iyo dowladnimada soomaaliya qof aad u fahamsan baan rabaa inuu yahay shaqana qaban kara khibradna leh dhanka kalena isagana ay wada shaqayn karaan waa muhiim wada shaqayntu haddii ra-iisul wasaarayaashii hore waxa isku qabanaya waxay ahayd dabcan waxay ahayd un isfahm la-aan dhex imaanaysa ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha taasaana keenaysay in saddex ra-iisul wasaare ay isbedelaan marka hadda dee khibraddaasi wuu leeyahay wuuna garanayaa dadku soo xushay waxay isku dhaaf isku maandhaafeen dabcan wax badan bad shaqada waqtiga laba qof oo carab iyo laba daan baa isugu dhowaalayana waa isqoomaan waxaa weeye dabcan haddii la wada shaqaynaya waa la isqabanaya lakiin waxaan rabaa waxaa lagu isku qabanaya inay tahay taskis inay tahay shaqo dowladeed iyo hawsha maalmeedka dowladnimada baa lagu kala aragtiguduwanaan karaa oo laysku qaban karaa laakiin inaysan noqon mid shaksi oo bersonaal ah oo shaksiyad aysan noqonin marka qof isaga ay wada shaqayn karaan og yahay inuu la shaqo la qaban karo ay isfahamsan yihiin ayaa la rabaa inuu ay bayro tahay isna dee dabcan khibraddaas madaxweynuhu waa leeyahay loo tilmaamimayo isagana yaqaana marka qofkaasi qofka uu yahay meeshu ka keensanaya iyo qofka ay wada shaqayn karaan taas go-aankaas waa go-aan isaga muhiim ah waa go-aan isaga u gaar ah waa go-aan aysan cidina la wadaagin marka saasaan isleeyahay xafiiskan prime ministerka horeyna waad usoo maamushay maxay tahay inta badan caqabadaha ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu qodobada inta badan ay isku maandhaafaan ee muranka iyo isqabsiga keena maxaa ka mid ah walaal waxaan isleeyahay dabcan marar qaarkood saldhig waxaa u ah qaabka dastuurku uu mataqaanaa uu howlaha u kala qeexayo oo dastuurkaanoon aan dhammaystirnayn waa laga yaabaa inay dhib noocaasi dhanka ay jirto laakiin badanaaba waxaan u malinaya waxa la isku qabtaahi wax ka baxsan dastuurka weeye waxaan u malinaya wax un siyaasadda guud la xiriirta iyo itijaaha dawliga wax la xiriira unbay ila tahay bay hawshaas u badan tahay maaha u malinaya wax la xiriira dastuurka keligii maaha laakiin waxaa laga yaabaa in to some extent ilaa xad in laga yaaba in yani shaqaabka nidaamka aanu qaadanay oo barlamentary systemka ahi qaabka hadda u samaysanya dastuurkeena laga yaabaa in ay mararka qaarkood shaqooyinku ay iska hor yimaadaan laakiin in badanna dee waxaa laisku qabanaya umaranaya dee wax kale oo siyaasad guud ee dalka iyo wax lamidaan u marinaya arrimaha horyaalla marka ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabo arrimaha looga baahan yahay ee horyaalla ee la doonayo in la dardargeliyo ee u baahan in si deg dega wax looga qabto maxay kula tahay way ugu muhiimsan yihiin waxyaaba kole waxyaaba dadana wada fahamsan yahay weeye oo arrinta ugu muhiimsan de waxaa weeye in madaxweynuhu helo breathing space meel ku neefsado suu helana dee iyo dowladduna waa in lala dagaalamaa dadka xagjirka aho dalka ama lala heshiiyey haddii heshiis ogol yihiin disa ogolayna dee lala wadanka nabadgelyada security security security it's very important waxaa weeye nabadgelyo nabadgelyo nabadgelyo mogtahay waa inaad horta si aad u shaqayso salmugeen oo fariisato waay laakiin dii xamar yani maalba qarax ka dhacayo dan waxaa weeye space qofku ku shaqayn karo oo nabada aan jirinba marka boqolkiiba boqol in xoogga la saaro mataqaanaa nabadgelyada ka bacdina howlaha muhiimka oo dastuurka dhammaystirkiisa dowlad goboleedyada iyo qaabka federalismka in la dhammaystiro arrimaha ijtimaacigaa arrimaha siyaasadda ee dalka innaga hadda muddo ciidan waxaa nala joogay amisom ah oo abuuray dependency yani inaanu ku tiirsanana ayaga nabadgelyadani marka wadankuna wadanku sofran ma ahaan karo hadduusan mas-uul ka ahayn nabadgelyadiisii marka ciidan fiican oo dalka nabadgelyadiisa hanta oo si loo face out gareeyo meesha looga saaro ciidamadan ajnabiga ah ee dalka nala jooga waxaaso dhan howlaha u yaallo weeye shaqadii dowliga ahaydoo socotay oo arimihii maaliyadda arimaha canshuuraha arimaha maxaa layihahdaa dee waxbarashadii caafimaadkii biyihii dad dadku moogta dowladnimadu dadka in wax tartaa la rabaa
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ahna madaxweynihii hore puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo u waramayey wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a